bismillahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo oo idinkaga imaanaya redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya ay ka shaqayn doonto sidii loo heli lahaa shuruuc qeexaysa sida loola wadaago kheyraadka dalka maadaama dalka uu nidaam federaal a yahay wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka looga baahan yahay inay furaan waddooyinka ay xidheen maleeshiyaadka ururka al-shabaab wafdi uu holkacaya wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa shalay gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool iyagoo halkaasi raashin uga qaybiyey in ka badan kun qoys magaalada khartuum ee dalka suudaan ayaa lagu soo gebagabeeyey shir ay halkaasi ku lahaayeen madaxda maxkamadaha dalka afrika iyada oo shirkaasi laga soo saaray war murtiyeed ku aadan arrimaha maxkamadaha maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa ku guulaystay inay kala qaadaan maleeshiya beeleed maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamayay magaalooyin hoostaga waa aan dhehe tuulooyin hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe midowga waa midowda ururada shaqaalaha ee dalka koonfur afrika ayaa ugu awood ee ugu awooda badan dalkaasi ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalkaasi inuu xilka iska in xilka uu iska dhiibo
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo arbacaa taariikhdan ay ku beegan tahay shanta bisha afaraad labada kun toddobayo tobanka kusoo dhowaada warkii oo dhan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya ay ka shaqayn doonto sidii loo heli lahaa shuruuc qeexaysa sida loo wadaago kheyraadka dalka maadaama dalku uu qaatay nidaamka federaalka mudane mahdi axmed guuleed oo ka hadlayay munaasabadda uu xilka kula wareegaya wasiirka cusub ee batroolka iyo macdinta ayaa yidhi
maxay dowladda dhexe xaq u leedahay dowlad goboleedyadu maxay xaq u leeyihiin oy ka mid tahay macdanta oy ka mid tahay shidaalka oy ka mid tahay cashuuraha qaadistooda waxyaabahaasi waa howlaha wasaaradda dastuurkuna ka shaqaynaysa wasaaradaha kale ee wada shaqaynta leleh ay soo la xidhiiraya inay la caddeeyo sida khayraadka loo wadaagayo aynu ka wada shaqayn doonno oo wasaaraddu u xil saaran tahay hay-ado kale oo dastuurka dib u eegistiisa iyo iswaafajinta dasaatiirta dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka shaqaynaya way jiraan oo iyagana inay la dhegaysto oo laga wada shaqeeya ay tahay khubaro caalamiyeyna waynu kaashan doonnaayo nidaamkan federaalka in loo abtiriyo oo sidee bay dunida kale ugu dhaqantaa aynu eegno sidee baynu innagu ay tahay inaynu ugu dhaqanno sidee dunida kale dowlad federaalka iyo dowladaha goboleedadu ay u qaybsadaan khayraadka waxyaabahaasoo dhan waxay ila tahay inaynu ka shaqayn doonno shidaal in la helaa oo la soo saaraa macnaheedu ma aha dalkaasi badhaadhe iyo dhereg iyo wanaag inuu gaadhay waxay ku xidhan tahay nidaamka maamul wanaag isla xisaabtan daahfurnaan ama transparency waxay yidhaahdaan afka qalaad ee dalkaasi uu leeyahay iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana loo baahan yahay siyaasadda dowladdaasi inay ka turjumayso inay isu dheeli jirto shidaalka masalan ay soo saarto ay dhoofiso iyo wax soo saarkii kale ee beeraha kalluunka qiimaha dalkaas badeecadihiisii kala duwanaa ee kale ganacsigiisii ay leeyihiin ee aan lagu jeedsaninun shidaal waxaa laga yaabaa inuu inagu jiro fikir ah haddii shidaal la helo lasoo saaro waa la dhergayaa wax walibana waa wanaagsanaanaya laba dal baan doonaya inaan tusaale u soo qaato oo labadaba shidaal soo saara laakiin laba xanuun ku dhacay waddanka la yidhaahdo innagu aynu u naqaano holand ama dhajka la yidhaahdo shidaal buu soo saaray hormuud buu ka yahay waxaa dabadeedna dhacay wax soo saarkii shidaalka ee uu goofinayey iyo qiimihii badeecadiisu dalka gudihiisa ay ka jirtay ayaa dunidii uu ka tartan geli kari waaya dabeedna xanuun la ydhaha dutch disease ayaa ku dhacay waddankaa waa markaa in la isu eegaa siyaasadda dowladduna ka turjumaysa wax soo saarkan shidaalka uun dunida- dhammaadkii dunida maaha haddii dalkaasi helo ee badeecadaha kale warshadayntiisa kale beeraha kalluunka siday qiimo u yeelaan karaan shaqaale ku filan oo jaban loo heli karaa dunidana ula tartami kartaa badeecadaas dhinaca kale markaad ka eegtay afaariqadeenna aad u timaado xanuun kalaa jira isaguna oo dal kale ku dhacay oo isaguna shidaalka aad soo saaray nigeria waa taqaanaan waxaa ku dhacay wax la yidhaha nigerian disease muxuu yahay markaa xanuunkaa nigeria ku dhacay bahalihii aslaaftaa loo laabay siyaasaddaa ah la dagaalanka musuq maasuqa iyo daahfurnaanta iyo isla xisaabtanku haddaynay jirin oo aanay berber soconin sahaminta shidaalka iyo soo saaristiisa waxaynu ka cabsi qabnaa in waana inaynu ku talagalnay sidii looga hortegi lahaa waxyaabaha noocaas oo kale inay nagu dhacaan
wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka looga baahan yahay inay furaan waddooyinka ay maleeshiyaadka ururka al-shabaab go-doomiyeen si shacabka soomaaliyeed loo gaadhsiiyo gargaarada kala duwan cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa ka hadlaya
marka mar walbo annaga aan hawl ku jirno ama adeeg ummadeed ku jirno maskaxdeennu waa inaan ku haynaa in musuqu uu yahay cudurka ama kansarka ina dilan kara dhulkana ina dhigi kara waa inaan ka fogaanaa kana foojignaanaa Ee, ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maanta waxaa la og yahay amniga ka sokow dalkeenna inuu abaarba ayna hayso ummad badan ay dhibaateenayso dhibaatadaas ummaddeenna haysa dee waxaan u baahannahay inaan u gurmanno u istaagno aan waddooyinka furno dhiigga la hurayo waa dhiigga ummadda lagu badbaadinayo haddii dhiigga s- ma garanaysa si macno darraa uu ku dhinto nasiib darray noqonaysaa marka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sidii awalba looga yaqaanay waxaan ku gubaaminaynaa inay qayb weyn ka noqdaan barnaamijyada waddooyinka lagu furayo si ummadda gargaarka loo gaarsiiyo ee abaarahu hayso dhibaatooyinka badan hayaan si ma garanaysaa dalkuna uu u helo ammaan buuxa oo adeega bulshada loo gaarsi eh, oo adeega bulshadana ummadda loo gaarsiiyo eh, laamihii kale ee adeega bulshada fulinayeyna ay ku tagaan goobaha ummadda badbaadada ay u baahan yihiin si ammaan ah oo lagu gaarsiiyo adeegaas labada sana ee soo socda sida taliyaha ciidamada xoogga dal- dalka uu tilmaamay wasiirkana uu ka dhawaajiyey ciidamada inoo soo gurmaday ee walaalaheenna ee ka yimid waddamada kale garabna inagu siinaya inaannu sal- saldhiganno dalkuna ammaan inoo helo waxaa muhiim inoo ah labadaas sano inaan ku tabaabushaysanno kuna- kuna diyaargarowno waxaannu ka codsanaynaa ciidamada eh, qalabka sida raggooda qubarada ah ugu horeeyaan taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed iyo xigeenadiisa iyo jarnaalada kale soomaaliyeed ee howlgabka ee maanta gob- ku nool dalka iyo dibaddiisaba inay qayb weyn ka noqdaan qorshihii lagula wareegi lahaa amnigaas oo lagula wareegi lahaa waddamadii inoo soo gurmaday si soomaali ay isugu tiirsanaato amniguna uu noqdo mid annaga aan eh, diyaar u nahay inaan la wareegno
wafdi horkacaya wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa shalay gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool iyagoo halkaasi raashin uga qeybiyey in ka badan kun qoys oo ka mid ahaa dadka abaar abaaruhu ay soo barabixiyeen haddaba xildhibaan xuseen sheekh maxamed oo ka tirsan aqalka sare ee dalka waxa uu ka mid ahaa wafdigaas radio muqdisho ayuu uga waramay safarkaasi bismillahi raxmaan raxiim radio muqdisho waad mahadsantihiin maanta wafdiga hogaaminayo mudane iimaan cabdilaahi cali wasiirka wakaasa arrimaha diinta federaalka soomaaliya iyo aniga oo senator xuseen sheekh maxamuud ah oo la socday mataqaana waa la ka socday dowladda kuwait hay-adda maxaliga zamzam foundation ayaa mataqaana gaadhnay magaalada xudur waxaana korgalaynay xaaladda bani aadanimo ee dhibaatada mataqaana cudurka shumbiyodka iyo abaarta guud ahaan mataqaana ay ku reebtay mataqaana deegaanka ah, ayaan u tagnay waa gartay marka ee, mas-uuliyiinta kale idin la socotay dhanka hay-adaha aad sheegtay iyo halkaasi markii aad tagteen maxaa aragteen oo la kulanteen Een, soomaaliya guud ahaanba dhibaatada ka jirta ayay mataqaana meelaha ugu daran ka mid tahay gobolka bakool Een, ah, dhibaatada mataqaana abaarta ayaa aada looga dareemayaa dad mataqaana deegaanadoodii kasoo barakacay degmooyinka rabuure siyeeglow waajid iyo tuulooyin kale hoos yimaada ay- iyaga iyo maaragtay degmada nafteeda Eh, dadkii magaalada hore u deganaa naftooda oo mataqaana ayagii naftoodii aan waxba dhaamin Eh, dhibaato badan oo cudurku mataqaana shumbiyeedka uu ku- ku sameeyey ayaa soo aragnay ilaa shan boqol iyo konton qof ayuu soo ritay mataqaana magaaladaas cudur shumbiyeedka ilaa afartan meel qof ayaa ku dhimatay marka dhibaato badan oo ay mataqaana macluusha abaarta ay keentay ayaa mataqaana meesha ka jirtaa soo aragnay wax gargaara oo hay-adaha safarkiin idinku weheliyay ay gaarsiiyeen mase ay ballan qaadeen ma jirtaa Een, waan uga mahad celinaynaa hay-adda maaragtay zamzam foundation oo maaragtay hormuudka ahayd in walaalaha muslimiinta maaragtay kuwait ay meeshaas gaarsiiyaan kun qoys ayaa mataqaana waxaa la siiyey raashin isugu jira bur bariis sonkor iyo saliid la siiyey Een, sidoo kale laba ceel inay hadda deg deg u qorayaan ay mataqaana meesha ballan qaadeen ay geeyeen hawshooda Een, ah, hay-aduhu joogaan laakiin maaragtay een, uma waxtar badna maaragtay maxay ahayd sidii la rabay uma waxtar badna marka intaasa hadda maanta geednay meesha oo hay-adaas ay geysay Een, waxaan u jeedinaynaa dowladda soomaaliya guud ahaan xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare khayre Een, ah, dowladda maamul goboleedka koonfur galbeed hay-adaha gargaarka kuwa islaamka kuwa caalamiga ah Een, dhammaan shacabka soomaaliyeed oo aada mataqaana isugu gurmaday in gargaarka hadda sida uu yahay mataqaana aan ku filnayn aan la soo dhaweyn ee loo baahan yahay in mataqaana dadka la gargaaro dhibaatada mataqaana ay aada u daran tahay gaar ahaan gobolkaas maaragtay bokool iyo mataqaana magaaladiisa mataqaana xudur aanay ahayn magaalooyinka laga warqabo sida mataqaana loo gaaray magaalooyinka kale aan loo gaarin ee aada mataqaana weli dhibaatadii laga dareemayo marka baaq waxaan u jeedinaynaa gobolkaas in aan laga warqabin een, propagando laga faafiyey ah inaan la tegi karin la tegi karo ka ammaan badan tahay meelo badan oo wadanka ka mid ah Een, isla markaana maaragtay wixii gargaar ay dadkaas u baahan yihiin la gaarsiin karo
magaalada khartuum ee dalka suudaan ayaa lagu soo gebagabeeyey shir ay halkaasi ku yeesheen madaxda maxkamadaha dalalka afrika iyada oo shirkaasi laga soo saaray warmurt- warmurtiyeedyo kala duwan maxamed cabdiqaadir socdaal oo ayaa magaalada khartuum markan inooga soo diray waxaa maanta caasimadda dalka suudaan ee khartuum kusoo gabagaboobay shir soconayay muddo saddex maalin ah kaasi oo ay yeelanayeen madaxda maxkamadaha sare iyo madaxda garsoorayaasha dowladaha afrika gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee morocco maxamed khadir oo warbaahinta qaranka soomaaliya siiyey waraysi gaar ah oo uu kaga warbixinayay faa'iidada kulanka madaxda maxkamadaha afrika ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
للاتحاد أن القارة الآن تحتاج إلى عمل مشترك waxa ugu horeeya waa midowga qaarada iyo qabashada howl laga siman yahay qaaraduna waxa ay u baahan tahay shaqo wada jira maanta waxaan ka wada hadlaynaa samaynta maxkamadda ay ku midaysan yihiin afrika waxaan ka wada hadlaynaa qorista anshax ay ku midaysan yihiin garsoorayaasha qaaradda maanta waxaan ka wada hadlaynaa sidii aan u samayn lahayn shaqo wada jira ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim yiile suleymaan ayaa ka warbixiyey gunaanadka shirka iyo waxyaabihii ay isla meeldhigeen madaxda maxkamadaha afrika sida la socotanba waxaan halkan u nimo shir baa isku dhoy oo aan isugu yimaadeen dhammaan guddimaasha maxkamadda sare ee golaha ee golayaasha sare ee garsoorka ee afrika oo ka bilaabmay magaalada khartum muddadii u dhexaysay labadii ilaa afartii bisha oo maanta lasoo gebagabeeyey ajendaha shirku oo aad u muhiim ahaa ayaa waxaa ka mid ahaa sidii loo xalin lahaa sina horeba u sheegay amaba loo fudayn lahaa howlaha garsoorka ee dacwadaha iyo iskutuurkooda meesha laga saari lahaa oo loo heli lahaa hababka duwan hababka eh, maxkamadaha oo maaragtay inta badanna sharcigan waafaqsan sharciga lagu salaynayo sidii looga wada shaqayn lahaa in laga wada hortago eh, dembiyada eh, soo gudba qaaradaha dalalka iyo wixii la hadmaanado oo amniga iyo iyo deganaashiyaha eh, iyo horumarka dhammaan dowladaha caalamka kuwa afrika iyo kuwa geeska si gaara eh, u raadeynaya Een, in laga wada shaqeeyo la xoojiyo madaxbanaanida garsoorka meel dowlad hortooda looda halgamo mawaadiicdaas iyo mawaadiic kale oo muhiima ayaa waxay ahay ajendaha shirka si ballaaran looga wada eh, looga wada dooday Een, een, gunaanadkiina maanta lagu soo saaray waxa loo yaqaano baaqa eh, kharduum oo garsoorka afrika ku saabsan baaqaas oo taabanayay meelo ka sako meelihii ajenda ahaa arrimo een, cusub oo kusoo eh, biiraya ama lagu taliyey inay ku biiraan saaxadda eh, afrika hadday noqoto xagga eh, ururka afrika iyo hadday noqoto xagga garsoorka afrikaba hadday noqoto xagga eh, ururka afrikaan ahaan waxaa lasoo jeediyey in la sameeyo maxkamad sare oo leh maxkamadda shareecada eh, afrika oo ka noqon doonta badiil amaba laga- lagaga kaaftoomi doono eh, waxaa loo yaqaano ama hay-adda loo yaqaano hay-adda eh, maxkamadda eh, dembiyada eh, dembiyada eh, icc oo si gaara si gaara loogu dhaliilay ee habka ay uga dhaqanto ama ay ula tacaamusho dowladaha afrika marka maxkamad afrika in la sameeyo inay halkaas waa soo hadal qaaday waana ee, daraasadeedana in daraasad laga sameeyo dibadda loo gudbiyo ururka afrika si ay arrintaa go-aan uga qaataan ee, in la sameeyo machad ee, lagu baadho ama ma- ee, islamarkaana lagu ee, lagu barto ee, shuruucda iyo ee, garsoorka afrika iyo qawaaniinteeda laguna tababaro oo wixii lagula ee, machad in yeesho dowladda afrikaanka ay yeeshaan waxaa saasoo kale soo qaaday in la sameeyo een, xokayn joogto ah oo ay yeeshaan wa- shirka amaba een, muctamar amaba waxa loo yaqaano een, garsoorka afrika oo in- ka kobnaan doona een, xokayn iyo een, kulan guud ama waa ta- tashkiiciya cumuumiya ama waa asambeligaas ba sida uu u yaqaano shirweynaha garsoorka afrika iyo xokayntooda Ee, waxyaalahaas iyo waxaa ka mid ahaa in laga wada shaqeeyo sidii si mm, een, loo horumarin lahaa garsoorka afrika meel doonaba ha jooqdee ee, madax bannaanidiisa shirkan ayaa kusoo gabagaboobay caasimada dalka suudaan ee khartuum iyadoo madaxda maxkamadaha afrika ay ku ballameen in muddo saddex bilood gudahooda ay ku kulmaan kulan midkaani la mida kaasi oo looga arrinsan doono samaynta maxkamad looga kaaftoomi doono maxkamadda i c c maxamed cabdiqaadir socdaal warbaahinta qaranka caasimadda dalka suudaan ee khartuum
maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa ku guulaystay inay kala qaadaan maleeshiya beeleedyo maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamayay deegaano hoos yimaada degmada balcad ee gobolkaasi haddaba arrimahaasi waxaan goordhow ka wareysanay wariyaheenna maxamed aamin yabarow oo balcad jooga anaa mahadsan tahay cali cabdiraxmaan ee ee, saacadihii lasoo dhaafay gaar ahaan labaiyo tobankii duhurnimo ee shalay dagaal een, taan sidaa u buurnayn oo irbid dagaal ayaa ku dhex maray suurada xawaali oo kamid ah suurooyinka hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe walaalaalaha oo wada taga suuradaasi ee, dagaalku uu koobnaa wax badan oo saacado badan socda maysan ahayn sida warbaahinada qaar ay buunbuuniyeen ee, maanta marka een, fasaaro rasmi ah oo hadda ilaa alxaqiijin karo labada dhinac uu soo kala gaaray ee, ma hayno balse maamulka degmada balcad iyo kan gobolka shabeellaha dhexe ayaa gaaray ee, maalimadii shalay oo dagaalka ee, labada ciidan kala qaaday oo kala dhex galay iyo odayaasha labada dhinac marka ee, maanta ayaa lagu wadaa in marka labada dhinac ee, heshiis lagu faro ee, gudaha suuqadaasi oo labada ee, odayaal oo labada dhinac markaa la kulansiin doona ee, sida maamulka degmada balcad uu sheegay maxamedow dagaalkan muxuu salka ku haya laleeyahay horta dagaalka koosab ku hayaa waa run ay iska haystaan labada beel ee walaala ah ee waana marar badan ayuu dagaalkan ka dhacaya suurada xawaali uu soo lalaabtay ee heshiisyo sidaan ah u burnayn ayaan labada dheer la dhex dhigin ee gudoomiyaha gobolka iyo kan degmada balcad ayaana door dhow gaari doona ee suuradaasi iyo ee, labada dhinac odayaashooda si markaa ee, mid rasmi ah loo dhex dhigo ee, labada dhinac marka ee, dagaalkii shalay dhacay khasaare hadda ee, la ogyahay oo ka dhashay sidoo kale waxaan maqlaynay in tuulooyin xitaa dab la qabadsiiyey maxaa ka jira wararkaas adigo sida dadku warbaahinada qaar ee maxaliga ay baahiyeen maahan sida wax u sheegeen ee, waxaa jirta een, la gubay in la gubay sisin ee, maahan wax la gubay suulooyin laakiin waa sisin oo beero ku yaalay oo la gubay oo dadka labada dhinac qayb kamida ay gubtay ee, gudoomiyaha tuuladaasi ee, cali maxamed muuse ayaana goordhow aan la xiriir wuxuu u sheegay in xaaladdu saasay ay beddan tahay islamarkaana ku jiro wax dagaal ah oo labada ciidan la kala qaado oo meelo kala fog la kala geeyey goordhowna ay filayaan shacbaha soo aadan inay gaaraan ee, tuulada gudoomiyaha gobolkan shabeellaha dhexe axmed meere matale axmed faal iyo gudoomiyaha degmada balcad maxamuud maxamed sani si markaa een, waawaan rasmi ah oo een, sadexaad ee, heshiis rasmi ah loo dhex dhigo labada dhinac
madaxweynaha talada haya ee dalka koonfur afrika ayaa loogu baaqayaa inuu xilka iska casilo midowda ururada shaqaalaha ee dalka koonfur afrika ayaa ee ugu awooda badan ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalkaasi inuu xilka isaga dego xogayaha guud ee kazulu brinki ayaa sheegay in madaxweynaha wadankaasi jacob suma uusan ahayn wixii iminka ka dambeeya qofkii ku habboonaa ee wadankaasi hogaamin lahaa Ah, dadkii kasoo qayb galay da- kasoo qayb qaatay dagaalkii looga soo horjeeday midabta koorka ayaa sidoo kale ugu baaqay xisbiga haatan talada haya ee a n c inay dib ugu yeedhaan madaxweynaha iminka talada haya master zuma ayaa wajahaya cambaareyn xoog leh kadib markii uu shaqada ka ceyriyey wasiiro tiro badan oo uu ka mid yahay wasiirkii maaliyadda brev gordon oo aada loo xushmeeyo waxaa tallaabadaasi horseeday inuu dhulka galo dhaqaalaha waddankaasi ururada shaqaalaha ay ku midoobeen ayaa ka mid ah ururada ugu awooda badan ee dalka koonfur afrika kiiminka lagu waxaa lagu waram aandhehe ugu yaraan konton iyo sideed ruux ayaa ku dhimatay dad kale ayaa ku dhaawacmay weerar looga shakiyey in kiimika loo adeegsaday oo ka dhacay magaalo ay jabhadu haystaan oo ku taala waqooyi galbeed ee dalka suuriya sida ay sheegeen kooxaha la socodka arrimahaasi kooxaha la socodka arrimaha xuquuqda aadanaha ee suuriya ayaa sheegay in weerarka ay weerarka ka dhacay magaalada ay haystaan waxaana la sheegayaa in weerarkaasi ka bacdi diyaaradaha dagaalka ee dalka ruushka in duqeymo ay ka geysteen magaalada ay dadka kiimikada ugu dhinteen dowladda suuriya ayaa si joogta ah u diiday inay isticmaasho hubka kiimikada ka samaysan haddii la xaqiijiyo in weerarka kiimika loo adeegsaday waxa uu noqon doonaa midkii ugu waxyeelada badnaa ee nuuciisa ah ee ka dhaca suuriya tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye ee wadanka suuriya dhegaystayaal warkii caalamka oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadan waa nageynta